بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lix iyo kontonaad ee suuratu alacraaf waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo siddeed iyo toddobaatan allah waxau idhi subxaanah waktub lanaa fii haadihi اddunyaa xasanata wafi اlaakhirati inaa hudnaa ilayk qaala cadaabii usiibu bihi man ashaau waraxmatii wasicat kula shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحوك ورمي وجوب اتباع بني إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وأن رسالته عامة لكل البشر in ay waajib ku tahay nimanka reer banu israa'iil ee qisadooda laga soo warramayey inay ku raacaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii uu la yimid dhammaantii iyo risaalada rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay caam u tahay lijamiici albashar kuwii ahlu kitaabkii hore iyo kuwii dambe labadaba الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى قوله تعالى يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay aayaadkan bacdu nicami bacdu nicami illaahi caza wajalla calaa bani israa'iil nicmooyinkuu rabbi ku galladaystay reer banu israa'iil wax ka mid ah allah waxa uu ihi waqatacnaahum itnatay casharata asbaatan umama waawxaynaa ilaa muusa id istasqaahu qowmuhu an idrib bicasaaka alxajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى آيات كاس waxaa lagu tilmaamay labiyo tobankii jilib ee reer banu israa'iil ay ka koobnaayeen qolo walba waraabkoodii iyo biyahoodii ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u sahlay sidoo kale malab cireed iyo hilib shiilan in samada looga soo dejinayey wadalika min nicami illaahi calayhim waxaa kaloo aayaadka ku sugan amrullaahi bani israa'iila biawaamira wa wacdihim bilmakfirati waziyaada wa mukhaalafatihim lilawaamiri wa cuquubatihim calaa dalik nimanka reer banu israa'iil waxa ilaahay amray awaamir iyo arrimo ayaa inay sameeyaan u faray waxaanu u ballan qaaday sidaa hadday sameeyaan inuu u siyaadinayo wanaag iyo abaalmarin fiican laakiinse amarkii la amray waa beddeleen oo kumay toosnaan dabeed waxaa u beddeshay cuquubo iyo cadaab culus ilaahay inuu ku soo dejiyo waid qiila lahum iskunuu haadihi alqaryata wakuluu minha xaytu shi'tum وquluu xطة وادkلوا الbاb سujada نغfir lakm khطيئaتikm sنزيد المحsنين fbdل الذيna ظلموا minهm qwlا غyr اldي qيila lhm faأrslna عlyهm رجسا min السmاء bma kanuu yظlmuun waxaa kaloo ilaahay تbaaraka wa taعaalى ku tilmaamay aayaadkan akhdu alcahdi calaa bani aadam ilma nebi aadam ilaahay tabaaraka wa tacaala cahdi inuu ka qaaday iyagoo dhabarka aabbahood aadam ku sugan inta laga soo saaray in cuhuud iyo ballan lagaga qaaday towxiidka inay ku toosnaadaan ballantaa markaa wixii buriyeyna dee cuquubo iyo cadaab inay mudanayaan wixii ku toosnaada ee ambaajinna ay janno iyo wanaag mudanayaan waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa waxaa kaloo allah tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay aayaadka darbu lmathal biqisati taariki alcamali bicilmih tusaalaha lagu tilmaamay ka cilmigii uu bartay iyo aayaadkuu xambaaray aan ku dhaqmin ee ka baydhay watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin allah waxa uu ihi subxaanah waktub lana fi hadihi اdunyaa xasanah hada min jumlati ducaa'i muusa calayhi الsalaam waxay ka mid tahay oo alla inooga xikaayoonayaa ducadii muuse uu ducaysanayey rabbigii uu baryayey waxa uu yidhi markaa waktub allahayow noo qor lanaa annaka fii haadihi tani addunyaa ee adduunyada allahayow noogu qor xasanatan wanaag xasanatu dunyaa min nicmatin wa taacatin wa caafiya sida jamalkuba uu soo qadarayo wixii adduunyada ku wanaagsan ee caafimaad iyo cuud iyo nicmoba ah allahayow adduunyadan intaanu joogno noogu qor wa fil aakhirati aakhirana ay xasanatan aakhirana wanaag allow noogu qor oo noo qadar wa xasanatu alaakhirati hiya aljanna sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo waktub allahayow noo qor lanaa annaka fii haadihi tani addunyaa ee adduunyada ah xasanatan allow wanaag noogu qor oo wanaagga adduunyo ee caafimaad iyo cuud iyo nicmoba leh allahayow ha naga qadina noo qor wa fil aakhirati aakhirana allow noogu qor ay xasanatan wanaag oo janna ugu muhiimsan tahay innaa annagu hudnaa ilayk waayo innaa annagu hudnaa waa kuu soo noqonnay ilayka adiga allahayow oo waa kuu toobadkeennay sufahadu waxay sameeyeenna waa kaaga toobadkeenno waa ka cudurdaaranee allahayow wanaag adduunyo iyo mid aakhiraba noo qor qaala waxau rabbi yidhi cadaabii cadaabkayga usiibu waxaan ku haleelayaa bihi cadaabka man ashaa cidda aan doono wa raxmatii naxariistayduna wasicad waa ka ballaadhatay kulla shayin wax walba ay fi dunyaa yacnii ifka inta la joogo raxmadaydu wax walba waa ka ballaadhatay oo islaam iyo gaalba waa gaadhay fa saaktubuhaa raxmaddaasi waxaan u qorayaa ay fi laakhira ta adduunyadu hadday caam noqotay aakhiri caam maahee fa saaktubuhaa raxmaddaasi waxaan aakhiro ugu qorayaa ay fi laakhira liladiina kuwii baan u qorayaa oo helaya kuwaasoo yattaquuna alla ka baqanaya oo wayu'tuuna bixinaya azakaata zakada iyo waladiina kuwaasoo hum iyaguba biaayaatinaa aayaadkayga yu'minuuna rumaynaya naxariista aakhiro waa khaalisatun lihaa-ulaa walaysad caamatan linnaasi kullihim raxmaddu kuwaasay u gaar tahay dadkase wada gaadhi mayso aladiina yatabicuuna kuwaasaa lasii tilmaamayaaye aladiina kuwa mu'miniinta ahoo yatabicuuna raacaya alrasuula rasuulka raacaya rasuulkii annabiya ee nebiga ahaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nimanka ahlu kitaabka ah iyo kuwaa waxa weeyaan kitaabka hore loo siiyey kuwooda hagaagsan ee hanuunaya waa kuwa nebi moxamed markay soo gaadheen isagana rumeeye ee raaca alrasuul waa kii la diray almursalu min rabbi alcaalamiin annabiyu haddii laydhaa min annaba waa kii samada looga warramayey haddii laydhaa min annabwana waa kii maqaamkiisu sarreeyey oo waa almurtafic aladiina mu'miniintaas oo yatabicuuna raacaya alrasuula rasuulkii rabbi soo diray raacaya annabiya ee nebiga ahaa ka loo warramayo amase maqaamkiisu sarreeyo al-ummiya ee ummiga ahaa ummigu waa ka aan waxna qorin waxa qoranna aan akhriyin yacni laa yaktub walaa yaqra'u lmaktuub yacnii wax dusha wuu ka akhriyayaa oo dee waxyiga intaa leegee lagu soo dejiyeyba waa akhriyayey oo laabtuu ku hayay oo dadka waa gaadhsiinayey laakiin ummi waxaa looga jeedaa wax la qoro la hordhigana kicin maayo waxa weeyaan waxna qori maayo laa yaktub walaa yaqra'u lmaktuub oo jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaadka alummiyu waa nisbatun ila alummi waxaa loo aaneeyo loo tiiriyey hooyadii dhashay alummiyu yaa u nisba weeyaano waa nisbatun ila alummi kaannahu baaqin calaa xaalatihi alatii wulida calayha waxaaba lagu tilmaamay sidii wuxuu baaqi ku yahay xaaladii lagu dhalay ee hooyadii uurkeeda uu kaga soo baxay qofka marka ummi la leeyahay waalmuraadu bihi aladii laa yaqra'u alkhata walaa yaktubu muraadka loo jeedaana waa ka waxa qoran khadka qoranna aan akhriyin mid loo yeedhiyeyna aan qori karayn wax qoranna aan kicin karayn marka waxay culimmadu yidhaahdeen umminimadu hadday dadka kale nuqsaan ku tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ku kamaal dhammaystiran ammaan iyo mucjizo wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun waa lagu ammaano waxaa la yidhi kitaabkani qur-aankaa hortii kitaab hore maad akhriyi jirin manaad qorayn oo midigtaada wax kumaad qorayn haddaad kitaab hore u akhriyi jirtay ama aad hore wax u qori lahayd idan lartaaba almubtiluun kuwa ahlu baatilkuwaabi kaa shakiyi lahaayeen oo waxay odhan lahaayeen waa wixiisii waa wuxuu markii horeba akhriyi jiray laakiin isagoo laa yaqra' walaa yaktub waxyiga intaa leegay mucjisadaa markuu la yimid waxay daliil u noqotay wax samada lagaga soo dejiyo rabbi ka yimid oo isagu aanu samayn karayn marka umminimada nebi moxamed mucjiso lagu karaameeyey bay ahayd oo isagoo ummi lagu tilmaamay ayuu waxyiga intaa leeg akhriyayey oo dadka uu soo gaadhsiinayey taasina waxay daliil u tahay annahu min rabbi alcaalamiin samada in looga warramayo aladiina kuwaasoo yatabicuuna raacaya alrasuula rasuulka annabiya ee nebiga ah alummiya ee ummiga ah aladii kaasoo yajiduunahu ay helayaan maktuuban xaaluu yahay mid ku qoran cindahum agtooda fi tawraati towraad dhexdeeda mid ku qoran ay helayaan iyo walinjiili injiil dhexdeedaba mid ku qoran oo magiciis iyo tilmaamihiisuba ay towraad ku yaaleen iyo injiil ya'muruhum waxa uu amrayaa bilmacruufi waxa wanaagsan ayuu farayaa wayanhaahum waxaanuu u diidayaa cani ilmunkar waxa la inkiray ee xun ee shariicadu diidayna waa u diidayaa wayuxillu waxa uu xalaalaynayaa lahum iyaga altayibaati waxyaabaha wanaagsan ee xalaashaa waa u bannaynayaa oo waa u xalaalaynayaa wayuxarimu wuxuu ka xarimayaa calayhim korkooda alkhabaa'isa waxyaabaha xunxun ee xaaraanta ana waa ka xarimayaa oo tayibaadka u xalaalaynayo waxyaabihii shariicadoodii hore lagaga xarimay markay dulmi galeen darteed waa u bannaynayaa wixii towraad lagaga xarimay waayo nimanka yahuudeed markay dulmi iyo dembi galeen wax badan oo hore xalaal ugu ahaa baa laga xarimay oo hilibkii geela iyo baruurta adhiga iyo lo-daiyo ay ka mid tahay fa bidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxillat lahum waa loo xalaalaynayaa hadday nebi moxamed raacaan wayadacu waxa uu ka dejinayaa canhum iyaga israhum culayskoodii saaraa iyo walaklaala xadhkihii allatii xadhkahaasoo kaanad ahaatay calayhim korkooda xadhkaha iyo culayskii saaraana waa ka dejinayaa oo waa ka fudaydinayaa jalaaludiin asuyuuti waxa uu ku tusaalaynayaa culayska uu ka dejinayo ka qatli nnafsi fi tawba wa qaطci athari nnajaasa sida in towbadooda inay isdilaan laga dhigo oo kale iyo raadka najaasada ee inay gooyaan la amray shariicadoodii hore oo markii ay dambaabeen towbadooda waxaa laga dhigay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum kuwii aan dibiga caabudinee hagaagsanaa kuwii caabuday inay laayaan baa towbadoodii laga dhigay iyo najaasada asarkeeda jidhka iyo maradaba in la jaro ama la gooyo arrin culus bay ahayd marka culayskaana waa ka dejinayaa oo waa loo fudaydiyo shariicada muxamediyadu calayhi asalaatu wasalaam waa shariico muyasar ah oo fudud oon culays iyo cidhiidhi midna aan lahayn faaladiina kuwa aamanuu rumeeye bihi nebigaa ummigaa waa nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo wacazaruuhu weyneeyey oo wanasaruuhu u hiiliyey oo watabacuu raacay annuura iftiinkii alladii iftiinkaasoo unsile la soo dejiyey macahu la jirhkiisa la soo dejiyo qur-aanka ah kuwa sidaa sameeyey ulaa'ika kuwa tilmaamaha lasoo sheegay ku toosnaaday hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ee guusha gaadhay qul yaa ayuha annaasu qul waxaad tidhaahdaa nebi muxamedow yaa ayuha annaasu dadkiiow kuwii ahlu kitaabkii hore iyo kuwa dambeba dhammaantood waxaa la tilmaamayaa risaalada rasuulku inay caam taho cid walba ay waxa weeyaan ku socoto oo cid gaara aanay ahayn waayo ambiyadii hore nin walba qoomkiisa iyo reerkiisaa loo diri jiray waa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam kamaa fi lbukhaari min xadiidi abidarda nebigu waxa uu yihi wa kana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wa bucitu ila annaasi kaafa nebigu waxa uu ahaa mid loo diro qoomkiisa gaar ahaan anna ummadda oo dhan carabtooda iyo cajamtooda waxa weeyaan dhammaantood jinkooda iyo insigoodaba kulligood waa la ii wada diray marka risaaladiisu waa caam waxaa la yidhi markaa qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow yaa ayuha annaasu dadkiiow innii anigu rasuulullah ilaahay kuu soo diray baanahay ilaykum idinka uu idiin soo diray jamiican xaal aatiin dhammaantiin alladii allahaasoo lahu uu u sugnaaday baa isoo diray marka alladii ama lafduljalaalaha waad ka sifaynaysaa oo innii rasuulullaahi ilaahay kuu soo diray baanahay alladii allahaasoo lahu uu sugnaaday markaa waa nacti ama waad ka bedeli lafduljalaalaha oo innii anigu rasuulullaahi alle rasuulkii uu soo diray baanahay alladii rasuululadii kii rasuulkiisii baanahay kaasoo lahu uu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka lahaanshahoodu allah uu u sugnaaday kuu soo diray baanahay iyo waalardi arlada mulkigeeduba allah uu u sugnaaday laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jira ilaa huwa isaga mooye yuxyii ilaaha isagaa wax nooleeya wayumiitu waxna dila oo min sha'nihi alixyaau waalimaata shay gaara in lagu tacalluqiyo looma jeedo xayaatada eh sha'nigiisay ka mid tahay caam ahaan inuu wax walbana nooleeyo wax walbana dilo yacni wixii uu doono waa nooleeyaa wuxuu doonana waa dilaa fa aaminuu haddaba rumeeya billaahi alla rumeeya iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya rasuulkiisii annabiya ee nebiga ahaa ka loo warramo amase sarreeya al ummiya ee ummiga ahaa aan waxa qoran akhriyin waxna qorin alladii ummigaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo wa kelimaati kelimaadkiisa alla uu ku soo dejiyey qur'aan ugu horreeyo wattabicuuhu raaca rasuulka lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aa u hanuuntaan wa min qowmi muusaa nebi muuse qoomkiisa waxaa ka mid a nimankii yahuudeed ummatun ummad koox baa ka mid a iyo qayb kuwaasoo yahduuna ay yahduuna annaasa dadka ku hanooninaya bilxaqi xaqa ku hanooninaya wa bihi ay wa bilxaqi xaqaana yacdiluuna ku cadaalad falaya oo ku garsooraya waxaa la tilmaamayaa kol haddii canaadka iyo madaxadaygii reer banu israa'iil in badan laga soo warramay oo la soo bayaamiyey waxaa laynoo caddaynayaa kulligood inaanay sidaa ahayne kuwo toosan ay ka mid ahaayeen sida aayaddii kale aynu soo marray laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima ma sinna kuwa ahlulkitaabkueh waxaa ka mid a kuwo toosan oo iyagu hanuunsanuun hallaabin kuwaasaa la tilmaamayaa sida cabdilaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa wa min qowmi muusaa nebi muuse qoomkiisa waxaa ka mid a umma ummad baa ka mid ah ummad yacnii koox ama qayb baa ka mid ah kooxdaasoo yahduuna ay yahduuna annaasa dadka hanooninaya oo bilxaqi xaqa ku hanooninaya wa bihi xaqaasaana yacdiluuna ku cadaalad falayaan oy dadka ugu garsoorayaan allah waxau ihi waqatacnaahum waanu kala geynay reer banu israa'iil ama waanu kala qaybinay waqatacnaahum ama waanu googoynay oo macnaha qayb qayb baanu ka dhignay isnatay casharata xaal ay labiyo toban ahaadeen asbaatan oo jilba ama qabiilooyin umaman oo ummada ah ama umaman xaal ay yihiin kooxo kala duwan xagga afkaarta iyo mabaadida marka waqatacnaahum hal mafcuul marka ficilka qataco la siiyo isnatay cashrata waynu xaalaynay asbaatan umamanna ama tamyiis baa laga dhigayaa min jihati qabiilooyin iyo kooxo amase waa laga bedelayaa oo bedelna waa la icraabi karaa waxaa kaloo bannaan qataca in la cabsiiyo ama la dhansiiyo ficilka sayaro macnihiisa oo macnuhu markaa uu noqdo waa baabu tadmiina waqatacnaahum ay wasayarnaahum waxaanu ka ahaysiinay isnatay cashrata labi iyo toban baanu ka ahaysiina oo ka dhignay asbaatan xaal ay yihiin qabiilooyin ama jilibo umaman ka bedelo xaalay kooxa yihiin ama sideedii hore mar oo macnaa sayira haddaanad ka dhiginna itnatay cashrata waa la xaalaynayaa wa qaacnaahum jalaaludiina suyuuطina qaطaca wuxuu odhanay wa bimacnaa faraqnaahum qasamnaahumna waa lagu macneeyey wa qaطacnaahum waxaanu u qaybinay markaana noqonaysaa bimacnaa qasamo laga dhigay itnatay cashrata laba iyo toban baanu u qaybinay asbaatan oo qabiilooyin ah umaman oo kooxa ah ama umaman xaal ay yihiin kooxo marka labiyo tobanku waa labiyo tobankii wiile yacquub uu dhalee reer banu israa'iil ay ka tafiirmeen ama ay ka soo jeedeen marka labiyo tobankii wiile ilmo yacquub ayaa labiyo tobanka jilib ka farcameen taasaana loo jeedaa allah waxau ihi wa awxaynaa yacni reer banu israa'iil laba-iyo tobankaa jilib ayay u qaybsameen ama loo qaybiyey wa awxaynaa waxaanu u waxyoonay baa rabbi uu yidhi ilaa muusaa nebi muuse oo rasuulkii reer banu israa'iil loo diray ahaa waxaan u waxyoonay id wakhtigii istasqaahu ay ka waraabin dalbeen qowmuhu qoomkiisu ay talabu suqyaa minhu yacni markii ay roobdoonta ama inuu waraabiyo ka dalbadeen waxaan u waxyoonay anidrib antu waa tafsiiriye bimacnaa ay waana madmuunkii almuuxaa bihi wixii loo waxyooday laftiisii baa la fasirayaa marka wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse id wakhtigii istasqaahu ay ka waraabin dalbeen qowmuhu qoomkiisu markay ka waraabin dalbeen waxaan u waxyoonnay an idrib ay idrib baanu u waxyoonnay ku dhufo muusow bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagaxa ku dhufo fambajasad dabeed waa ku dhuftay fadaraba bicasaahu alxajara ayaa meesha dee laga fahmayaa oo ku jirta waa ku dhuftay amarkii alla intuu qaatay fambajasad dabeed waxaa ka soo burqatay minhu dhagixii itnata cashrata laba-iyo toban oo caynan ilood laba-iyo toban iloodoo durdura ayaa ka soo burqaday dhagixii waa mucjiso rabbi ku karaameeyey qad calima dhab ahaan waa u ogaaday kullu unaasin dad walba ay kullu sibtin min asbaatihim soo lama odhan itnatay casharata asbaatan labiyo toban jilib waxaa loo jeedaa qad calima waa ogaaday kullu unaasin kullu sibtin jilib wal oo labiyo tobankii jilib ka mid ihi waa ogaaday mashrabahum makaanu cabbitaankooda meeshay ka cabbayeen waa ogaadeen qolana kama ambanaysa kamana baydhayso waa u bayaansan tahay ishay ka cabbi lahaayeen albaqra waxay nagu soo martay fainfajarat minhu snata cashrata cayna waid istasqaa muusa liqowmihi faqulna drib bicasaaka alxajar fainfajarat minhu snata cashrata cayna halkan waxa weeyaan acraafna fanbajasad maxay kala yihiin infijaarka iyo imbijaasku culimmadu waxay yidhaahdeen alimbijaasu awala alinfijaar imbijaasku waa soo boodidda ama butaacada horee biyaha oo marka hore ishu soo boodayso waa imbijaas baa la yidhaha fambajasad oo si kooban oo tartiib tartiiba ayay biyuhu u soo boodayaan marka dambena waxay gaadhayaan marxalatlinfijaaro si xooga inay usoo butaacaan oo usoo fatahaan markaa fanfajarad waa marxalada dambe xoogga ah inay xoog usoo butaaceen fambajasadna waa marka u horeysa oo butaaco waxa weeyaan fudud oon infijaarka gaadhsiisnayn marka waa kala culus yihiin allah waxau ihi markaa fambajasat waxaa ka soo burqatay minhu dhagixii itnata cashrata laba-iyo toban cayna oo ilo ah laba-iyo toban ilood oo biyo ah ayaa ka soo burqaday alxajar ashuma jinsiya mise waa cahdiyo labadaba waa la yidhi oo cahdiyo haddii la yidhaah waa dhagax gaaroo mucayana loo jeedaa ashu waa cahdiyo dhagaxa ku dhufa la yidhi maaha dhagax walba eh waa ku machuud oo laysla garanayo mucayan ah haddii jinsiye la yidhaahna dhagax walba waa ku rumoobayaa mucjisaduna waxay kusii xaqiiqoobaysaa in jinsiye laga dhigo mid gaaraba aan la cayimine la yidhaha ayi xajar oo asha jinsiye laga dhigo labada qowlbana culimmadu waa yidhaahdeen fambajasad way ka soo burqatay minhu dhagixii itnata casharata labiyo toban caynan oo ilood qad calima dhab ahaan bay u ogaadeen kullu unaasin dad walba ay kullu sibtin min asbaatihim jilib walba oo jilibadii reer banu israa'iila labiyo tobanka ka midii waa ogaaday mashrabahum meeshay ka cabbayeen iyo ishoodii wadallalnaa waanu u hadhaynay calayhim korkooda alghamaama daruurtii baanu uga hadha uga hadhaynay cadeedda oo markii tihi iyo wareerka ay ku jireen waxaan ugu nicmaynay cadeedda in looga dallaalimeeyo daruuraha si aanay waxa weeyaan dee kulka iyo bacadka aanay ugu dhiman wa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda almanna malab cireedkii iyo wasalwa hilib shimbireedkii shiilaa baanu u soo dejinnay oo nicmooyinka la siiyey bay ka mid ahayd yacnii wax malab oo kale ah oo xagga sare intuu ka soo do-o dhirta korkeeda ku da-a sida dhadada oo kale dabeed waxa weeyaan geedaha dushooda ay ka dhurtaan oo ka qaataan sida malabkana u cabbaan iyo hilibkaa shimbiraha ee duban ee samada looga soo dejinayo laakiin qofka markay nicmadu ku badatee uu hayn waayo dee waa sidii reer banu israa'iil oo kale uuno waa kuu yidhi lan nasbira calaa طacaamin waaxidin fadcu lanaa rabbaka yukhrij lanaa mima tunbitu اlardu min baqliha wa qisaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha waa kuu yidhi muusow annaku cunto keliya uun hilib iyo malab uun u soo taagnaan mayne waanu ka daalaye waxaad noo baridaa ilaahay inuu dhulka nooga soo saaro nabaadka waxa weeyaan toonta iyo basasha iyo misirka iyo waxaasay dalbadeen yacni dee dad tawfiiqda la seejinaya nicmadana garan waaye siday uga shukriyi lahaayeen weeyaan oo malab iyo hilib shimbireed duban waa kuwa ku doorsanaya waxaa nabaataadka liitee dhulka ka soo baxaya marka wa anzalnaa calayhim almanna waasalwa dee waa kii ku lahaa tastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ma waxan liita ayaad ku doorsanaysaan ka sarreeya malab iyo hilib duban oo shiilan wa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda almanna malab cireedkii iyo wasalwa hilib shimbireedkii dubnaa wa qulnaa lahum waxaananu ku nidhi reer banu israa'iil kuluu cuna min tayibaati maa shay kiisa wanaagsan cuna kaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay wamaa dalamuuna annaka namay dulmiin walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya oo nicmadii alle ka gaaloobay oo dafiray oo diiday wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qiila lagu yidhi lahum iyaga reer banu israa'iil uskunuu dega haadihi tani alqaryati ee magaalada waa baytulmaqdis waa dhulkii shaam ee barakaysnaa halkan qaryadan baytulmaqdis dega oo wakuluu cuna minhaa magaaladaa xaggeeda ka cuna xaytu shi'tum meel alla meeshaad doontaan wa quuluu waxaana tidhaahdaan xitatun waa khabar mubtadiisii maxduuf yahayee usoo qadaro ay mas'alatunaa xita waxaad tidhaahdaan mas'aladayada aanu allow ku weydiisanaynaa waa dembi daadin inaad noo dembi dhaafto wadkhuluu gala albaaba albaabka ay baaba alqarya magaalada baytulmaqdis albaabkeedana gala sujadan xaala atiin kuwa khushuucsan oo ilaahay isu dhuldhigaya oo madaxa foorarinaya oo sujuuddu loogama jeedo wadculjabhati cala al ard tii wejiga dhulka la dhigayey waayo ruux wejiga dhulka dhigay dee socon maayo laakiin waxaa lagaga kinaayoonayaa idinkoo madaxa soo foorariya oo isdhuldhigaya oo alle isu dullaynaya marka jalaaleynku waa ka odhanaya waa sujuudu inxinaa waa idinkoo madaxa soo foorariyey laakiin maaha in wejiga dhulka la dhigayo wadkhuluu gala albaaba magaalada albaabkeeda gala sujadan xaala atiin kuwa khushuucsan oo alle isu dullaynaya oo madaxa foorarinaya nakfir waanu idiin dhaafiyey haddaad sidaa samaysaan lakum idinka khatii'aatikum gafafkiinna waa idiin dhaafaynaa sanasiidu waananu u kordhinaynaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ee daacada iyo wanaagga siyaadiya waxaanu u siyaadinaynaa annakunaa sawaaban wa ajraa abaalmarin iyo sawaab wanaagsan waayo dee wahal jazaau lixsaani ila alixsaanu yacnii camalkoo la wanaajiyo abaalkiisu miyuu ahaaday abaalkoo loo wanaajiyo mooyaane maya wax kale ma ahaanine camal la wanaajiyo abaalkiisu waa abaalmarin loo wanaajiyo markaa kuwa camalka wanaajiya annakuna waxaanu u siyaadinaynaa abaalmarin iyo ajar wanaagsan fabadela dabeed waa bedeleen aladiina wixii dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mida kuwa reer banu israa'iil waa bedeleen oo bilqowli aladii qiila lahum ama biladii qiila lahum kii lagu yidhi waxay ku bedeleen hayra aladii qiila lahum ku aan lagu odhan waxaa la yidhi bedela laba mafcuul bay qaadataa mid waxay ku gaadhaa biwaasidati xarfiljarri oo ba'day ugu tallowdaa midna binafsihaa bay ku gaadhaa biduuni waasida oo toos bay u nasbisaa bedela marka labadii mafcuul kay tooska u gaadhaysa ee mansuubka ahaa ayaa meesha yaallo oo qawlan kii labaaday ba'da ku gaadhaysay ayaa meesha ka maqan oo biladii qiila lahum waxaana la yidhi ka matruuga laga tegayaa waa kay ba'da ku gaadhayso kaasaa matruuga ah ka ma'khuudkay qaadanayaanna waa kan mansuubkay toos u gaadhayso macnuhu markaa wuxuu noqonayaa fabedela way bedeleen aladiina wixii dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ah biladii soo qadar biladii kii waxay ku bedeleen qiila lagu yidhi lahum iyaga kii yidhaahda lagu yidhi waquuluu xita kii lagu yidhi dhaha waxay ku bedeleen qawlaa hadal bay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lagu yidhi lahum iyaga kii dhaha lagu yidhi oo ku dhawaaqa ku aan ahayn bay ku bedeleen markaa biladii qiila lahumtaynu soo qadarnay waa matruugii waa hadalkay ka tageen kii la yidhi dhaha waquuluu xita dee waa biladii qiila lahum waa kii lagu yidhi yidhaahda qawlan hayra ladii qawlan hayra aladiina waa ma'khuudkii oo waa ka yidhaahdeen een cidibo u diran oo xinta ama xabbatun fii shacra allah waxau ihi fa arsalnaa dabeed waxaanu ku diray calayhim korkooda rijsan cadaab baanu ku sallidnay oo min asamaa xagga sare ee samada ayaanu cadaab kaga soo diray bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa aananu cadaabkaa ugu sallidnay yadlimuuna kuwa dulmi fale oo dembaabay ay ahaayeen markaa markii la yidhi baytulmaqdis gala waxaana tidhaahdaan xita halkii la yidhi xitatun ka dhaha waxay yidhaahdeen xintatun nuun bay ku soo kordhiyeenoo waa bedeleenoo heed ama yacni quudka la cuno noocaa ka mid ah heedda ilaahu heed baanu ku weydiisanay bay yidhahdeen halkii dembi dhaafka ka dalba laga yidhi oo xitatun xintatun ayay yidhaahdeen halkii laga yidhi idinkoo madaxa foorarinaya oo isdulaynaya galan ah iyagoo baryaha ku siqayay galeen markaa ficilkiina waa bedeleen qowlkiina waa bedeleen qowlkii xitatun xintatun bay ku bedeleen ficilkii inay iyagoo isdulaynayo khushuucsan galaanna iyagoo baryaha ku siqayay galeen marka waa fabadela aladiina dalamuu minhum qawla hayra aladii qiila lahum allah waxau ihi was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri was'alhum weydii nebi muxamedow was'alhum weydii nebi muxamedow can ilqaryati ay can ahli lqarya magaaladaa ehelkeeda bal warayso oo weydii marka kuwa su-aashu ay ku socotaa waa yahuuddii la noolaa wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee diidanaa xadgudubkay kuwoodii hore sameeyeen markaa kuwa su-aasha ku jeedi laleeyahay nebi moxamedow oo weydii oo warayso waa yahuuddii madiine wakhtigii nebiga la noolaa marka waxaa lagu yidhi was'alhum bal nimankan yahuudeed ee ree madiine weydii nebi moxamedow can ilqaryati magaaladii weydii allatii magaaladaasoo kaanad ahayd xaadirata albaxri badda mid ag deggan ahayd badda xeelligeeda bal magaaladaa badda agteeda degganayd weydii arrinkeeda oo qaryadana waxaa looga jeedaa ay ahlulqarya yacnii dadka degaankaa ku noolaa bal hadda weydii id wakhtina weydii yacduuna ay xadgudbayeen fi sabti sabtida ay xadgudbayeen id wakhtina ay xadgudbayeen ta'tiihim oo idda yacduunada weeyaan tacalluqeedu id wakhtina ay xadgudbayeen ta'tiihim ay u imanaysay xiitaanuhum kalluunkoodu yowma sabtihim maalinta sabtidooda kalluunkoodu uu imanayay shuracan ay daahiratan cala almaa xaal uu yahay kalluunkaasi biyaha korkooda mid ka muuqda oo dul sabaynaya oo yacni min ashaaric shaaricaa muuqda oo kale ayaa lagu shabahay oo yacni kalluunkoodii waa imanayaa maalinta sabtidooda ay sabtiyaysanayaan isagoo biyihii dul sabaynaya oo u muuqda wa yowma laa yasbituuna maalintaanay sabtiyaysanayna macnaha maalmaha kale een sabtida ahaynna laa ta'tiihim kalluunkoodaasi u iman maayo oo uma imanayo allah waxau ihi kadalik ay mila dalika albalaa imtixaanka kuwa la imtixaamay oo kale ayaanu nabluuhum imtixaamaynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa anaanu ku imtixaamaynaa yafsuquuna kuwa daacada alla ka baxa ay ahaayeen waxaa la tilmaamayaa markaa nimankan reer banu israa'iil ee yahuudeed waxaa la amray oo lagu waajibiyey maalinta sabtida inaanay kalluumaysan oo waxaa laga xarimay kalluumaysiga maalinta sabti waxaa markaa lagu imtixaamay waa imtixaan lagu eegayo bal siday sameeyaane kalluunkii maalintaa sabtida ee loo diiday inay ugaadhsadaan ama ay kalluunkii soo dabtaan kalluunkiiba biyaha isagoo dul sabaynaya ayaa uu imanayaayoo meel walba yacni waxa weeyaan dee wuu isku soo xaadirayaa isagoo muuqda oo daahira oo ay si sahlan usoo qabsan karaan waa maalintii mamnuucahayd ee loo diiday maalmihii kalena gaadhiba kari maayaan oo waa qarsoomayaa waa la imtixaamay bal siday sameeyaan dabeed markaa may sabrin oo kamay adkaysan ileen waa laga xarimay inay maalintaa ugaadhsadaane xaaraantii way u xeeladaysteen oo waxay yidhaahdeen maalintan sabtida ee biyaha uu dul sabaynayo aynu godad u qodno iyo gacmo aynu badda ka soo jeexno oo godadkaa markuu inoo galo xagga dambena aynu ka xidhno sabtida halkaa dabinka aynoo galo axaddana aynu guranno marka waa xaaraantii oo loo xeeladaystay sabtidii bay dabanayaan oo ay godadkaa ku guranayaan axaddana way la soo baxayaan xeeladduna dee alxiyalu laa tuxallilu alxaraam waa kuwa culimmadu yidhaahda xiyalka iyo xeeladaysigu xaaraanta ma xalaaleeyo oo xaaraani waa xaaraan ama xaggan kaga kaalay ama xaggan kaga kaalay markaa dee xeeladaysiga ay sabtidii xeeladaysteen uma xalaalayna xaaraan buu ka ahaa waana lagu ciqaabay was'alhum weydii cani alqaryati magaaladii allatii taasoo kaanad ahaatay xaadirata albaxri badda agteeda mid deggan id wakhtina weydii yacduuna ay xadgudbayeen kuwaasi yahuudeed fi sabti sabtidii loo diiday ugaadhsiga ay ku xadgudbayeen oy ugaadhsanayeen id wakhti baanay xadgudbayeen ta'tiihim ay u imanaysa xiitaanuhum kalluunkoodu yowma sabtihim maalinta sabtidooda shuraca xaal uu yahay kalluunkii mid muuqda oo biyaha dushoodii iska dul sabaynaya oo ku sugan wa yowma maalinta laa yasbituuna aanay sabtiyaysanayna waa maalmaha kale eh laa ta'tiihim kalluunkaasi uma imanayo kadaalika sidaanu imtixaanay ayaa nabluuhum imtixaankaasoo kale ay midla dalika albalaa ayaa nabluuhum aanu u imtixaamaynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisaaananu ku imtixaamaynaa yafsuquuna kuwa daacada alla ka baxa ay ahaayeen oo waa nooc ibtilaa oo lagu imtixaamay waanay ku dhaceenoo dee waa ku dembaabeene kamay adkaysan dembigii wadkur xusnabi allow idwaagi qaaladay tidhi ummatun kooxoo minhum iyaga ka mida kuwa reer banu israa'iil lima taciduuna maxaad u waaninaysaan qowman qolo qoladaasoo allaahu alle muhlikuhum uu ku halaagayo adduunyada aw mucadibuhum amase aakhiraba uu ku cadaabayo cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidaa daran yacni saddex qoley horta u qaybsameen qolo dembaabtoo kalluumaysigii iska wadato oo wixii loo diiday ku dhacay qolo ka joogsatay laakiin kuwa xumaanta samaynaya ka aamusay oon xumaha u diidin iyo kuwo u diiday oo ku qumay alamru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar inay wanaaggii faraan xumihiina u diidaan saddexdaa qolay u qaybsameen dabeed alla waxa uu yidhi markaa wuxuu tilmaamayaa qolooyinkaasoo wadkur xusnabi allow idwaagii qaalayo tidhi ummatun kooxoo minhum iyaga ka mid ah waa kuwii xumaanta ka aamusay may samayn umanay diidinoo warka daaya may odhane afkooday iska haysteen xumaantana may samayn kuwaasaa waxay ku yidhaahdeen kuwii dadka waaninayey ee xumaha u diidaya waxay ku yidhaahdeen lima taciduuna war maxaad u waaninaysaan qowman qolo qoladaasoo allaahu alle muhlikuhum uu halaagayo adduunyadaba uu ku halaagayo hadduu doono aw mucadibuhum ama aakhiraba uu ku cadaabayo cadaaban cadaab cadaabkoo shadiidaa daran qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii dadka waaninayay ee xumaha u diidayey macdiratan waxaad u soo qadartaa ay naciduhum waxaanu u waaninaynaa oonu wax ugu sheegaynaa macdiratan liajli macdira cudurdaarasho darteed ilaa rabbikum rabbigiin aannu u cudurdaaranayno si aan xujo iyo naloogu helin waxa weeyaan dariiq rabbi nagu cadaabo iyo walacallahum yattaquuna walikay yattaquu iyo kuwaa dembaabay si ay alla uga baqaan oo xumaanta iyo dembiga ay ku dhaceen uga dhowrsadaan waxay tilmaameen laba cillo ama laba sababood oo ku xambaaraya wacdigiiyo waanada midi waa naftooda oo waa inay iyagu ilaahay ugu cudurdaartaan oo dee ilaahay agtiisa ay cudurdaar uga helaan si aan u cadaabin ta labaadna waa in qoladan dembaabtay ay dembiga ka soo noqdaan ilan lagama quusto wanaagga iyo khayrka ah allah waxau ihi falamaa nasuu markay ka tegeen kuwaa la waaninayey maa wixii dukiruu lagu waaniyey bihi maaga ee wixii loo sheegay ay qaadan waayeen waanadana kuwaan toobi waayeen anjaynaa waxaanu badbaadinay aladiina kuwii yanhawna u diidaya dadka cani isuu xumaanta dadka kuwii u diidaya waanu badbaadinay baa alla uu yidhi wa akhadnaa waxaanu qabannoonu ciqaabnay aladiina wixii dalamuu dulmiga falay waa kuwii dembaabay ee sabtida ugaadhsadaye bicadaabin cadaab baanu ku qabannay cadaabkaasoo ba'iisin daran bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshaha ay ahaayeen sababkiisaananu cadaabka ugu qabannay yafsuquuna kuwa daacada alle ka baxay oo dembaabay ay ahaayeen falammaa catow marka halkan laba qolun baa la sheegay qoladii dembaabtay in la cadaabay qoladii dadka wanaagga faraysay xumaha u diidaysana in la badbaadiyey qoladiise aan dembaabin afkoodana haysateen hadlin lagama hadlin oo siday u aamuseen baa looga aamusay laakiin culimmadu waxay u badan yihiin in waxa weeyaan iyaguna ay badbaadeen kol haddaanay xumihii samayn oo ay kana xumaayeen xumaantan ay kuwani samaynayaan oonay raalli ka ahayn iyaguna xagga badbaadada inay raaceen bay culimmadu u badan yihiin waayo hadday raalli ka yihiin way raaci lahaayeenoo iyagana waa la cadaabi lahaa waayo alraadi bilficli ka faacilih foolxumada la falayo ka sacabka u tumayae raallida ka ihi ka sameeyey buu la siman yahay cadaabkuna waa ku dhacayaa hadduuse qofku inkiruu dee niyadda ka naco la raacin maayo marka ibnu cabbaas oo kale wuxuu yidhi si jalaalaynkuba uu ka soo naqlinayo maa adri maa fucila bilfirqati saakita qoladaa ka aamustay wax lagu sameeyey anugu garan maayo cikrima laakiin wuxuu yidhi lam tuhlak liannahaa karihat maa facaluuh wa qaalat lima taciduuna lama halaagin qoladaa aamustay waayo way naceen waxay kuwaa dembaabay sameeyeen oo raalli kamay ahayn falamaa catow markay ka kibreen camaa nuhu ay can tarki maa shay ka tegistii kaasoo nuhu laga reebay canhu isaga mudaafkaa usoo qadar tarkiga haddii kale macno aan muraad ahayn baa ka soo bixiyoo la moodi marka jalaalaynkuba sidaasuu soo qadarayaa suyuuti oo wuxuu odhanayaa falammaa catow markay ka kibreen camaa nuhu ay can tarki maa nuhuu canhu wixii loo diiday ka tegistiisa markay ka kibreene yacnii inay ka tagaan iskala weynaadeen ee aanay ka tegina macnaha ay ku dhaceen marka hadalkaa suyuuti jamalku isagoo futuuxaadka kusii faahfaahinaya waxa uu yidhi lianna atakabura waalibaa'a can nafsi almanhiya canhu laa yudamu waayo waxau yidhi in layska kibriyo oo la diido waxa laysu diidee manhigee xaaraanta ah laa yudamu dee lama caayo qofku inuu iskala weynaado xumaha loo diiday oo uu diido dee maaha madmuume waa mamduux wuu ammaanan yahay qofkaasi e ma ceebaysna mana canaana wuxuu yidhi jamalku markaa kamaa fii qowlih sida ku suganba hadalku allahu yidhi wacatow can amri rabbihim wuxuu ishaarayaa sheekhu aayaddii suurat lacraaf xagga hore aynu ku soo marraye facaqaruu naaqata wacatow can amri rabbihim markii la yidhi qowmu saalix reer tamuud war hashaa iska daaya ee ay dayn waayeen ee ay hashii gowraceen wacatow can amri rabbihim waxay iska weynaysiiyeen amarkii rabbigoodo ay can imtihaalihi macnaha amarka inay ku dirmaan ku toosnaadaan oy fuliyaan ayay iska kibriyeen marka halkan oo kale cutuwiga ama takaburku wuxuu ku dhacayaa can ilimtihaal waana ta lagu ceebaynayo oo waxay ka kibreen ma'muurkii la faray inay falaan oy sameeyeen waa ka kibreen taasaana lagu cadaabay laakiin qofku dee manhigii loo diiday inuu ka kibro ama uu iskala weynaaduu diido lagu caayi maayo waa lagu ammaanaya marka calaa kullin halkan camaa nuhu manhi baa yaalle ma'muur ma yaallo aayaddaa hore wacatow can amri rabbihim ma'muurkii bay ka kibreen kanise waa manhigii la diiday oo dee manhiga hadday ka kibraan oo ay diidaan waaba lagu ammaani lahaaye waxay ka kibreen manhiga maahe waa tarkiga waxaa loogu taag waayey inay waxa weeyaan ka tagaanoo kamay tegina waa sameeyeen markaa sidaa darteed tarki ugu soo qadar oo falamaa catow markay ka kibreen camaa nuhu ay can tarki maa shay ka tegistii markay ka kibreen kaasoo nuhu loo diiday canhu isaga macnaha inay ka tagaan bay diideen oo yacnii kamay tegina waa ku dhaceen markaa qulnaa waxaanu ku nidhi lahum iyaga kuunuu ahaada qiradatan daayeero daayeeradaasoo khaasi'iina dulaysan noqda ayaanu ku nidhi allah waxau yidhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii ta'adana u ogeysiiye rabbuka rabbiga maxaa u ogeysiiyey nimanka yahuudeed layabcahanna calayhim ilaa yowmi alqiyaamah wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id wakhtigii ta'adana uu ogeysiiye rabbuka rabbigaa uu ogeysiiye maxay layabcahanna wallee inuu ku diri oo uu ku sallidi layabcahanna yacni waxa uu ogeysiiye layabcahanna inuu ku dirayo ama uu ku sallidayo calayhim korkooda nimanka yahuudeed ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu ku dirayo ku sallidayo man cid yasuumuhum dhandhansiisa suu alcadaabi cadaabkiisa ugu xun yacni allah markuu ogeysiiyey in nimanka yahuudeed uu ku sallidi doono cid ciqaabto oo cadaab dhandhansiisa ilaa qiyaamaha laga gaadhayo marka culimmadu waxay yidhahdeen waa good iyo waciid nimankaa reer banu israa'iil ama yahuudeed ee madaxa adkaa ku socda oo yacni mararka qaarkood dawlad iyo awood iyo waxoogaa cududa haba helaan laakiinse u daa'imi mayso way ka duugoobaysaa oo waxa ka daba iman uun in lagu sallido cid cadaabto oo culays badan marisa ayaa ka daba iman oo duribat calayhim adilla aynamaa aynamaa huqifuu ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas aayaddaasi waa tiina soo martay korkooda dulli baa la yeelay meeshii laga helaba ilaa inay xadhig alle haystaan ama xadhig dad mooye nimanka yahuudeed waxaa lagu fasiray xadhig alleh macnaha inay islaamaan oo dee islaamnimada ay ku badbaadaan oo darajo ku helaan ama xadhig dadoo cid ka cudud badan un ay ku tiirsanaadaan dee ilaa maanta waa idinka arkayaoo ama maraykana la yidhaha ama ingiriis ha la yidhahde dowladaha kuwa waaweyn lagu sheego iyaga inay dhabarka saaraan oy ku tiirsanaadaan mooyaane iskood iyagoo u taagan la arki maayo marka wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id wakhtigii ta'adana uu ogeysiiye rabbuka rabbiga layabcahanna inuu ku diri doono uu ku sallidi doono calayhim korkooda yahuud ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhayo man cid inuu ku sallidi doono uu ku diri doono ciddaasoo yasuumuhum dhadhansiinaysa suu alcadaabi cadaabkiisa uxun dhadhansiinaysa waayo ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu dhaqso badan yahay wa inahu rabbigaa lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista waa jamcun bayna altargiibi waltarhiib wa bayna alkhawfi waalrajaa waxaa la kulminayaa cabsi iyo rajo waxaa la kulminayaa boorin dhiirigelin iyo cabsigelin waayo mu'minku labada garab ama labada baadee uu ku duulo ama xagga alla ugu socdaa waa janaaxu alkhawfi wa janaaxu alrajaa markaa dhinac cuquubada alle waa inuu ka cabsoodo oo dembi oo dhan ka dhowrsado dhinacna raxmadda rabbi waa inuu ka rajeeyo oo camalka saalixa uu sameeyo laakiin adoon camal wanaagsan samaynin haddaad tidha ahlu jannaan iska ahay taa rajo lama yidhaa yididiilo beenbeenaa la yidhaha oon waxba ka jirin laakiin rajada runtii waa ta camalka saalixa u wadata low axsanu danna la axsanu lcamal waa tii xasanulbasri iyo keyrkiiba laga wariyey markay dadaan camal falan yidhaahdeen nuxsinu danna billaah mala wanaagsan baanu alla ka malaysananaa wuxuu idhi low axsanu danna la axsanu lcamala hadday ka dhabtahoy malaha wanaajiyeen camalkay wanaajin lahaayeen waayo mala wanaagsan oon camal ka marhani qiimo ma leh allah waxau idhi waqatacnaahum ay wafaraqnaahum reer banu israa'iil waa kala geynay oo fil ardi arlada dhexdeedaanu ku kala geynay oo qoloba meel ku tuuray qoloba meel lagu tuuray umaman xaal ay yihiin koox koox yacnii arlada berigeeda iyo galbeedkeeda iyo dacalladeeda kala durugsan ayaanu ku kala tuuray oo waa nooc ciqaabah in la kala qaybiyo qoloba meel lagu tuuray minhum waxaa ka mid a nimankaa reer banu israa'iil minhum waxaa ka mid ah alsaalixuuna kuwa wanaagsan baa ka mid ah wa minhum waxaa ka mid a duuna daalik kuwa wanaagsan kuwa ka sokeeyoon wanaagsanayn macnaha saalixiin iyo taalixiinba waa leeyihi wabalownaahum waxaanu ku imtixaanay bilxasanaati wanaagyada iyo wasayi'aati xumaanaha culimmadu waxay yidhaahdeen ay binnicami waanniqam waxaanu ku ibtilaynoo ku imtixaanay dee barwaaqo iyo balaayooyin labadaba dhibaatooyin badanna waa la mariyey dheef iyo wanaag badanna way arkeen maxaanu wanaag iyo xumaba ugu imtixaanay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay rabbi subxaanahu wa tacaala ugu soo noqdaan oo u toobad keenaan waxaa halkaa laga qaadanayaa in imtixaanka iyo ibtilaagu uu noqdo bilkhayri waashari wanaagga iyo xumaha labadaba wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilaynaa turjacuun waxaanu idinku imtixaamaynaa waxa weeyaan sharka iyo khayrka labadaba waa idinku imtixaamaynaa xagga iyaga ayaana laydiin soo celinayaa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu aayaddaa ku lahaa marka wabelownaahum bilxasanaati waasayi'aat baaba laga qaadanayaa dhib iyo dheefba ruuxa in lagu imtixaamayo casharkii xalay aynu soo maraynay wa fii dalikum balaa-un min rabbikum cadiimna maynaan tilmaamin xalay halkaa balaa markii aynu ku tilmaamaynay balaayadiiyo barkhadda labadaba in loo adeegsado ay ka mid tahay min alalfaad almushtaraka alfaadda ay wadaagaan laba macnou iska soo horjeedaa halkaa aayadda jamalka futuuxaadka alkarkhi waxa uu ka soo naqlinayaa inuu yidhi albalaau mushtarakun bayna alnicmati waalmixna balaayadu waxay u dhaxaysaa nicmada iyo niqmadoo musiibada ah labadaba faallahu yakhtabiru shukra cibaadihi binnicma ilaahay addoommadiisa mahadnaqooda wuxuu ku jarribaa uu ku imtixaamaa nicmada bal inay mahadiyaan iyo inkaiyo inay mahadiyaan iyo iyo in kale yakhtabiru shukra cibaadihi binnicma waxa uu ku imtixaamaa addoommadiisa mahadnaqooda nicmada isagoo eegaya bal inay u mahadnaqaan iyo in kale wa sabrahum bilmixna sabirkoodana wuxuu ku imtixaamaa musiibada isagoo eegaya bal inay ku sabraan musiibada iyo mixnada iyo in kale qaala tacaala wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat aayaddan caawa aynu marayno ayuu halkaana jamalku usoo qaatay wa qaala tacaala wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun marka macnahaynu halkan ku tilmaannay unbuu halkaana sheekhu kusoo naqliyey casharkaa hore wabalownaahum waxaanu ku imtixaanay reer banu israa'iil bilxasanaati wanaagyada oo barwaaqo iyo ladnaan iyo cuud iyo waxa weeyaan caafimaadba iyo wasayi'aati xumaano oo cudurro iyo caydhnimo iyo culays iyo dhibaatooyin kale maxaanu sidaa ugu samaynay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu noqdaan allah waxau ihi fakhalafa dabeed waxa ka dambeeyey oo ka hadhay min bacdihim iyaga dabadood kuwaa hore ee reer banu israa'iil ee saalixiinta iyo taalixiintaba lahaa kuwa hagaagsan iyo kuwa habowsanba kuwaa waxaa ka dambeeyey fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim kuwaa dabadood oo ka hadhay khalfun hadhaa xun kuwa xun baa ka dambeeyey yacnii tafiir iyo ubad xun ayaa ka dambeeyey kuwaa kuwaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa dhaxlay ya'khuduuna xaal ay qaadanayaan carada haada aladnaa ama kuwaasoo ya'khuduuna qaadanaya carada haadaa kani dheeftiisa iyo dhaldhalaalkiisa aladnaa ee dhowaanshaha badan ama liita oo min addanaa ama min addunuwi yacnii kan dhow ama liita waa adduunye eh dheeftiisa ayay qaadsana ayay ayay qaadanayaan oo ay dhaafsanayaan kitaabkii towraad ahaa ya'khuduuna waxay qaadanayaan carada haadaa kani dheeftiisa ama dhaldhalaalkiisa al adnaa ee liita ama dhowaanshaha badan waa dheefta adduunyada ah waayo tan liidatee dhowi waa wax alla wixii dhalaal iyo raaxo adduunya oo dhan ba halkaa soo gelaya marka adduunyay dhaafsanayaan dhaqankii kitaabka towraad wayaquuluuna waxaanay odhanayaan sayukfaru waa naloo dembi dhaafi doonaa lanaa annaga waa rajo beena xumaha iyo sharka iyagoo ku dhex jira ayay odhanayaan waa naloo dembi dhaafayaa iyagoo waxay doonaan samaynaya allah waxau yidhi wain yaatihim hadduu u yimaada caradun dheef iyo dhaldhalaal midluhu kaa la mid ah dheeftaa hore dhaldhalaal kaloo la mid oo adduunye hadduu u yimaadana ya'khuduuhu way qaadanayaan oo dhaafi maayaane way ku dhacayaan dembigaasoo waa qaadanayaan oo sayukfaru lanaadii hore towbadkeen iyo runkamay ahaynoo yacni markaa dabadeed haddana dheef kale hadday arkaan iyadana waa qaadanayaanuun allah waxau idhi alam yu'khad oo miyaan laga qaadin calayhim korkooda miyaan laga qaadin miisaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii adkayd miyaan laga qaadin wacad iyo ballan adag miyaan nimanka laga qaadin oon lagaga qaadin allaa yaquuluu bianlaa yaquuluu inaanay ka odhan cala allaahi alle korkiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale alle inaanay ka odhan miyaan kitaabka wacad iyo ballan lagaga qaadin oo wadarasuu miyaanay akhrin oo alam yu'khadda xagga macnaha lagaga cadfo oo wadarasuu haddii laga goostana dee jumlo istinaafiya unbay noqonoo wadarasuu maa fiih yacni way akhristeenoo waa dhigteen wixii ku yaalay laakiin waanay ku dhaqmin laakiin cadafkaa fiican sida jalaalaynkuba u maraya eh oo wadarasuu miyaanay akhrisan oonay dhigan maa fiihi kitaabkaa dhexdiisa wixii ku sugnaa miyaanay akhrisan waa akhristeen laakiin ogaan bay uga baydheen oo ugu dhaqmi waayeen allah waxau yidhi waddaaru alaakhiratu daarta dambe ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna alla ka baqanaya ee afalaa tacqiluuna miyaydan caqli iyo garasho lahayn oydaan waxba kala garanayn khalfun jamalku wuxuu odhanayaa waalkhalfu bisukuuni illaami yustacmalu fi shari wa bifatxihaa fi lkhayri wuxuu odhanayaa khalfun in laamka la reebo sharka iyo xumaha kuwa ku hadha hadhaaga xun baa la yidhaha khalfun oo aayaddii kale maryamaa la mid oo fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata watabacuu shahawaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqawna haya markaa khalfun waa hadhaaga xun waxaana la yidhaha waa man khalafa bisharin qofka shar iyo xuma ku hadha laakiin laamka in la kor dhabo la yidhaha khalaf waa hadhaaga wanaagsan oo man khalafa bikhayrin wanaag iyo khayr ciddii ku dambaysa ayaa khalaf la yidhaah oo xadiidku waa kii ah yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yacnii cilmigaa waxaa xambaaraya cid kastoo hadhoo wanaagsan kuwooda caadiliinta ah ayaa ka xambaaraya marka min kulli khalafin maaha khalfin marka waxaa la tilmaamay kuwaa hore reer banu israa'iil inay ka hadheen hadhaa baasoo xun kuwaasoo kitaabkay dhaxleen adduunyo dhaafsanaya weliba iyagoo le waa naloo dembi dhaafi laakiin beentooda ay tahay oo dheef kale hadday arkaanna qaadanaya uun dheef adduunyo caradku waxa weeyaan waa dheef adduunyo caradna waxaa loo yidhi liannahu caaridun zaa'il waa wax soo darriyoon daa'imaynoo deg deg u zuulayo aan sugnaanayn oo caradku waa bimacna alcaarid waa wax soo darriyey oo aan daa'im noqonayn marka waxaa lagu canaantoo la yidhi ballan miyaan lagaga qaadin inay ilaahay xaq mooye wax kale aanay ka sheegin maya waa lagaga qaaday laakiin ballantii waa ka baxeen oo waa baajiyeen ilaahay waxau idhi waaladiina kuwa yumasikuuna cuskanayee ku tuntuunsanayee ku dhegaya bilkitaabi kitaabka marka aladiina waa mu'miniintii ahlu kitaabka kuwoodii rumeeyey sida cabdullaahi ibnu salaam kitaabkuna waa towraad cataana waxau yidhi waa ummatu muxamed markaa waxaa suurtagala in lagu fasiro kii hore iyo ka dambaba oo ammaantu markaa waxay ku dhacaysaa kuwii ahlu kitaabkii hore ee towraad ku toosnaa iyo mu'miniinta dambe kuwa ahlu kitaabka iyo kuwa ummadda nebi moxamedba oo ah kuwa qur-aanka qaata labaduba ammaantaas waa ku rumoobaysaa waa caam allah waxau yidhi waaladiina kuwa yumasikuuna cuskanaya masaka iyo masaka waa kala xeel dheeryihiin waayo luqada carabiga qawaaciddeeda waxaa ka mid ah aziyaadatu fi lmabna ziyaadatun fi lmacna kelmadda qaabdhismeedkeeda iyo ereyadeeda wixii ku soo kordhaa macnaheedana waa ku soo kordhayaa haddii kale laqwi buu noqon lahaa luqada carabiguna laqwi iyo macno la-aan waa ka nasahantaho waa luqo haniya oo hoda hodan ah oo fasiixa marka shad ama xaraf ama tadciif wixii soo kordhaa macnuhu soo kordhinaya marka iminka masaka wuu qabsaday weeyi masakana xoog buu u qabsado waa ku tuntuunsaday marka masaka ayaa ka xeel dheer masaka xeel dheeraanshahana waxaa keenaya shadka ama tadciifka lagu soo kordhiyey ee masaka yumasiku marka waladiina kuwa yumasikuuna ku dhagaya ee ku tuntuunsanaya xoog u qabsanaya ee yatamasakuuna bishidda bilkitaabi kitaabka kuwa si fiican u qabsanaya ee ku dhegaya oo wa aqaamuu oogay asalaata salaadana oogay innaa anagu laa nudiicu dayici maynaba alla u yidhi ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiya abaalkooda ka dayici mayna waa u daryeelaynaa waxaa la cabiray almuslixiina alsaalixiina lama odhan waayo waxaa lagu badbaadayaa salaax keliya ma aha islaax haddaanu la socon laabudda min alsalaaxi waalislaax inuu ruuxu naftiisana u hagaago dadkana hagaajiyo ayaa lagama maarmaan u ah badbaadada iyo guusha in la gaadho sidaasaa muslixiin looga cabiray waxaa kaloo aayaddani ka markhaati kacday cidda sharciga samaawiga ee rabbi soo dejiyey si dhaba ugu sugnaatee ugu tuntuunsataa si kasta oo loo caayo iyo dacaayad kasta oo loo sameeyo iyo magac xunoo kastoo loogu yeedho ku dhegi maayo meelna ka geli maayo waxbana yeeli maayo waayo ilaahay baa uga markhaati kacay inay muslixiin yihiin kol hadduu alla ammaanay cayda aadamuhu meel ka geli maayo waxba yeeli maayo waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullah wadkur xusnabe allow dadkana u sheeg id waagii nataqnaa aanu fujinnay ee halkay ku taallayba aanu ka soo rujinnay aljabala buurtii oo wa rafacnaahu aanu usoo kor yeellay fawqahum korkooda macnaha buurta inta halkeedii laga soo fujiyey ayaa la dul qabtoo madaxooga la soo saaray si loogu cabsi geliyo markii towraad iyo kitaabkii inay ku toosnaadaan loogu taag waayey baa lagu cabsigeliye buur madaxa in laga soo saaray markay buurtii arkeen bay toobad keeneenu yidhahdeen waa qaadanaynaa wadkur xusnabi allow id waagii nataqnaa aanu soo fujinnay aljabala buurtii oo wa rafacnaahu fawqahum soo qadar oo aanu kor yeellay buurta dushoodii oo inta la soo fujiyey aanu korkooda yeellay kaannahu xaal aad mooddo jabalkaasi ama buurtaa dulla dallaalnimo ama daruur hadhaynasa oo kale la moodo sidaa madaxooga loo soo saaray oo wadannuu ay u maleeyeen annahu jabalka ama buurtani waaqicun inuu ku dhacayo bihim iyaga oo waqulnaa lahum soo qadar dabeed aanu ku nidhi khuduu qaata maa kii aataynaakum aanu idin siinay iyaahu mafcuulka labaad ee aataadana usoo qadar oo aanu ku nidhi khuduu qaata maa kii aataynaakum aanu idin siinay iyaahu isaga oo kitaabkan towraada qaato oo biquwa ay bijiddin waijtihaadin dadaal iyo dardar ku qaata maaha caajis iyo daciifnimo oo iltisaamka iyo diintu dadaal iyo dardar iyo nolol bay u baahan tahay caajis iyo cagajiid uma baahna oo wadkuruu xusa maa shayga fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugan ay bilcamali bihi inaad ku camal fashaan ku xusa lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan wadkur xusnabi allow dadkana u sheegid waagii akhada u qaaday rabbuka rabbigaa u qaaday min bani aadama ilma nebi aadamu ka qaaday min duhuurihim ka bedel bani aadam ka bedelu bacdin min kullin min duhuurihim dhabaradooda uu ka qaaday duriyatahum tafiirtoodiiyo ubadkoogii uu ka qaaday oo dhabarkooda wax alla waxay dhali doonaan ee ka tafiirmi doona uu dhabarkoodii ka soo saaro hortooda uu yeelay oo wa ashhadahum dabeed uu markhaati geliyey oo calaa anfusihim nafahoodii uu markhaati geliyey nafahoodii uu markhaati geliyey oo macnaha uu ku yidhi alastu miyaanan ahaanin birabbikum rabbigiin miyaanan ahaanin isagoo naftooda markhaati gelinaya uu alla ku yidhi rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu markaa waxay yidhaahdeen balaa maya waa tahay alla ilaahay anta rabbuna shahidnaa waa ka markhaati kacnay waxaa adna markhaati gelisay oo rubuubiyadaada iyo rabbinimadaada ah an taquuluu waxaad usoo qadartaa lianlaa taquuluu oo laa iyo laamu tacliil sida kuufiyiintu ay soo qadaraan basriyiintuna karaahata bay soo qadaraan waxaad se ku sababaynaysaa oo macluulka ama lagu cilaynayaa uu yahay wa ashhadahu oo ilaahay naftoodiibuu u markhaati geliyey rubuubiyadiisa muxuu ugu markhaati geliyey an taquuluu lianlaa taquuluu waa cilat lishhaad si aydaan u odhan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame si aydaan u odhan innaa anagu kunnaa waxaanu hayn can haadaa kani xaggiisa khaafiliina kuwa moogan ballantan iyo wacadkanba iyo tawxiidka iyo rabbinimada in la rumeeyaba kuwa moogan baanu ahayn oo namay soo gaadhinba si aydaan qiyaamaha ugu marmarsiyoon aw taquuluu aw lianlaa taquuluu ama si aydaan u odhan innamaa ashraka waxa uun shirki sameeyey aabbaa'unaa aabbayaashayo min qablu hore wa kunnaa annaguna waxaanu ahayn durriyatan tafiir iyo carruur yaryar un baanu ahayn oo min bacdihim iyaga dabadood ahaaday oo dabeed iyagii un baanu ku dayannay allahayow maxaad nagu cadaabi aabbayaashay iyo kuwaanu ka soo jeednaa waxaan galay annana tafiir iyo carruur yaryaroo ka dambayso iyaguun ku dayday baanu ahayn ee maxaad nagu cadaabi afa tuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala waxay sameeyeen almubtiluuna kuwa ahlu baatilka yacni ee baatilka samaynaya ma waxay sameeyeen baad nagu halaagaysaa afatuhlikuna ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala waxay sameeyeen almubtiluuna kuwa ahlu baatilka ee baatilka samaynaya ma baatilkaa ay sameeyeen baad nagu halaagaysaa haadihi alaaya ilaahay wuxuu ku tilmaamay alcahd اlqadiim ballankii horeeyey fii caalami اdari caalamu dar markii lagu sugnaa oo caalamu dar waxa weeye nebi aadam ayaa calayhi salaam dhabarkiisa waxaa laga soo saaray horta wax alla waxa aadami ka tafiirmi doono oo dhan oo halkan jamalku wuxuu odhanayaa waid akhada rabuka min bani aadama wa kada min aadama aadamna waa laga soo saaray dee dhabarkiisa wixii ka tafiirmaya oo dhan oo lianna hada laazimun waaba asalkii haddaan isaga tafiirtiisa laga soo saarin kuwani halkay ka imanayaan marka marka koobaad aadam baa dhabarkiisa waxa laga soo bixiyey wax allo waxa bani aadam ka tafiirmi doona bani aadamkaa ka tafiirmi doonana mid walba waxa kasii tafiirmi doonaa dhabarkiisa laga soo bixiyey ilan dadka jiilba jiil buu kasii dambaynayaa ilaa qiyaami saaca oo uu ka tafiirmayaaye marka duriyadaa aadam iyo duriyadaa duriyadeeda cid walba ciddii kasii tafiirmaysay ayaa aadam hortiisa lasoo tubay amhaala darri iyagoo quraanjo oo kale ah yacni darradu ili aragta waxa ugu yaree ishu qabato qadarkaa iyagoo laaleeg ayaa lasoo tubay wax lala yaabana maaho dee ina allaha calaa kulli shayin qadiirun ilaahay wax walba waa awoodaa sida saxdiina waa tafsiirkaa sida jamalkuba uu tilmaamayo dariiqada salafkuna waa sidaa oo jamalku wuxuu tilmaamayaa culimmada qaarkood qolooyinka dambe inay ka baydheen tafsiirkaa laakiin tafsiirka saxdii waxa weeyaan si xaqiiqoo dhab ah ayaa aadamna dhabarkiisa duriyaddiisii looga soo bixiyey duriyaddaa duriyadooda cid walba ciddii ka tafiirmi lahaydna laga soo bixiyo bannaanka looga soo bixiyey kulligood halkaa hortiisaa lasoo tubay iyagoo amhaala darri quraanjo qadarkeedoo kala laaleeg markaasaa ilaahay khalaqa fiihim alcaqla wannudqa garaad iyo garasho iyo dhawaqna ilaahay baa ku abuuray faallahu calaa kulli shayin qadiir iyagoo yacni wakhtigaa caalamu dar maraya baa haddana lagu abuuray garaad iyo garasho iyo hadalba markaasaa ilaahay si toosa ula hadlay waxaanu ku yidhi alastu birabbikum miyaanan rabbigiinni ahayn kulligood waxay yidhaahdeen balaa maya waa tahay allah yaa tahay balaana waxaa la yidhaha waa iijaabun bacda nafyi o waa xaraf loogu jawaabo nafyiga dabadii oo nacam lama odhan karee nafyi markuu horeeyo balaa baa lagu jawaabaa haddii nacam la yidhaha cagsigay noqonaysaa ibnu cabbaas waata laga soo wariyey inuu yidhi low qaaluu nacam la kafaruu hadday odhan lahaayeen nacam waa gaaloobi lahaayeen waayo macnaha noqon lahaa nacam lasta rabbana ayuu macnihiisu rogayaa haa rabbigaya ma tiid laakiin balaa waa tahay rabbigaya weeyi marka ballantaas halkaa in lagaga qaaday baa ilaahay uu tilmaamay waxaa lagu sababeeyey ballanta wakhtigaa laga qaaday horta marka hore naftoodana waa loo markhaatigeliyo nin walba naftiisi waa uga markhaati kacay in rabbinimada rabbi ay run tahay oo rabbigoodu yahay qof walba waa ka markhaati kacay marka uu naftoodii markhaatigeliyey markhaatigelintaas waxaa alle ku sababeeyey si aanay qiyaamaha marmarsiiya u helin oonay u odhan waxanba maanaan ogeyn amaanay u odhan aabbayaashay unbaa waxaan galaye annaku beri baanu ahay marka taasi waa waxyaabaha cudurdaarka u diidaya qiyaamaha iyo marmarsiya inay helaan waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha cudrigooda goynaya dee rususha la soo dirayey iyo kutubta la soo dejinayey ee ballankaa hore qadiimka ah fii caalami dar xasuusinayee la imanayay ilaan ballanta hore qadiimka ah iyo ta ambiyadu way wada socdaanoo taa horunbaa la xasuusinayaa oo rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul yacni xujada iyaguna way jarayaan rusushu mar hadday u yimaadeen oo xaqii uu ku qumay oo xujadii ay ku qumtoo lasoo gaadhsiiyey marka calaa kullin waxaa la tilmaamayaa uun ballantaa horena inay galeen oo ninkii ka baxa aanu cudurdaar helayn ballantii dambe taa cusboonaysiinayso tii rususha ana iyadana lagula xisaabtamayo oo ruuxii ka baxa dee lagu ciqaabi doono allah markaa waxau ihi waid akhada rabbuka wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii akhada uu qaaday rabbuka rabbigaa min bani aadama ilmo nebi aadam uu ka qaaday ka bedelo min duhuurihim dhabarradooda uu ka qaaday duriyatahum tafiirtoodii oo uu ka soo bixiyey wa kadaa min aadama sida jamalku uu soo qadaraya sidaasoo kale aadam dhabarkiisana wixii duriyad ka tafiirmayey laga soo saaray oo wa ashhadahum uu markhaatigeliye rabbi calaa anfusihim nafahoodii oo uu ku yidhi alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen balaa waa tahay rabbigayo alla ilaah rabbiga yaa tahay shahidnaa waa ka markhaati kacnay arrinkaa inaad rabbigayo tahay maxaa ilaahay u markhaati geliyey wa ashhadahumta ku cille waa cilat lishaade an taquuluu lianlaa taquuluu waa si aydaan u odhan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame inaa anagu kunaa waxaanu ahayn can haadaa arrinkani haafiliina kuwa moogan aw taquuluu aw lianlaa taquuluu ama si aydaan u odhan inamaa ashraka waxa uun shirkii falay aabbaa'unaa aabbayaashayo min qablu hore wa kunnaa anakuna waxaanu ahaynuun duriyatan ubad iyo tafiir yaryaroo min bacdihim iyaga dabadood ahaatay afatuhlikunaa miyaad allahayow markaa nagu halaagaysaa bimaakii facala ay sameeyeen almubtiluuna kuwa ahlu baatilku waxay sameeyeen miyaad nagu miyaad nagu halaagaysaa wakadalika nufasilu laayaat ay wa mila dalika atafsiil caddaynta anu ballankaa iyo cahdigaa hore caddaynay oo kale ayaanu nufasilu u caddaynaynaa al aayaati aayaadka aanu u caddaynaynaa walacallahum waxaad usoo qadartaa liyatadabbaruuhu ama liyatadabbaruuha si ay aayaadkaa dadku ugu fiirfiirsadaan ama liyataciduu biha si ay aayaadka dadku ugu waantoobaan baanu ugu caddaynaynaa iyo walacallahum yarjicuuna walikay yarjicuu iyo si ay allo ugu soo noqdaan xumaha iyo dembigiiyo gaalnimadana ay uga noqdaan oo cillada walacallahum cillo maxduufa ayaa lagu cadfayaa oo lasoo qadarayo oo liyataciduu biha walacallahum yarjicuun allah waxau ihi watlu akri nebi muxamedow calayhim korkooda ku akri naba aladii kii warkiisa ku akri aataynaahu aanu siinay aayaatina aayaadkayaga kaanu siinay yacnii nimanka ahlu kitaabka waana caam oo dee cid alla ciddii camalkaa xun samaysa ee ummadeennan ka mid ah iyo muslimiinta waa koobsanayaa oo dee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaana culimmadu isku khilaafaan ka halkan lagu tilmaamayaa ma cibradu ma nawca guud oo caamka mise waa shaksi gaar ah marka shaksi gaarana mufasiriinta qaarkood waa ku tilmaamaan laakiin sida raajixa alcibratu binawci laa bishaksi nooca caamkuunbaa loo jeedaa ee shaksi gaar ahaaneed lama tilmaamayo cid alla cidda sifadaa ku suganta ayaa ay ku rumoobaysaa arrimahani watlu akhri nebi maxamedow calayhim korkooda kuwa ahlu kitaabkiiyo ummadoo dhanba ku dul akhri naba aladii kii warkiisa ku akhri aataynaahu aanu siinay aayaatina aayaadkayaga aanu siinay oo fansalakha dabeed ka xuub siibtay minhaa aayaadkii insilaakha waxaa la yidhaha laxda marka haragga laga siibo waxaa kaloo lagu idlaaqaa insilaakha ama salkhiga maska ama abeesadu muddo markay joogto way xuub siibataa oo xuubka way ka dhex baxaanoo xuub meel cidlaaya allaad arkaysaa oo maskii ama abeesadii ka dhex baxday waayo cumri waxoogaa markay jiraanba way xuub siibtaan marka waxaa lagu shabahay kan diinta bartay ee cilmiga bartay siduu cilmigii uga loox tuuray ee camalkii uu uga baydhay sida mas ama abeese ay uga xuubsiibato xuubkeeda ayuu aayaadkii uga xuubsiibtu uga dhex baxay watlu ku akhri calayhim korkooda naba aladii kii warkiisa aataynaahu aanu siinay aayaatinaa aayaadkayaga oo fansalakha dabeed ka xuubsiibtay minhaa aayaadkii ka dhex baxay oo fa atbacahu dabeed u raacay ashaydaanu shaydaankii isagaaba macallin noqdee bal hadda ogow jamalku wuxuu ka odhanayaa futuuxaadka fa saara huwa qudwatan wa matbuucan lishaydaani calaa sabiili lmubaalaga wadaadkii loox tuuray ee isagoo diinta yaqaano ka baydhay shaydaankiibaa arday u noqday isna macallin buu u noqday aynaan fardood laguma karo caalimta u yidhi soomaad maqal muxuu ahaa tima caduuha raximahullah ilaah u naxariistee wadaadku hadduu diinta ka baydho caamada iyo fusaaqda iyo dadka kuwa ugu daran isagaa ka liitoo ka fog bal hal tusaale waxaad u fiirsataan wadaad loox tuuray gaal iyo islaam dadka leexsan ee xumaha u dooda ku lagu leeyahay wadaad buu ahaan jiro hoos fadhiyo u fadwanayuunbaad arkay yacnii caamadu waxay ka xishoonayaan baa laga yaabaa inuu isagu yidhaha way bannaantay maxaa ka macno ah fusuqa iyo dhaqan xumada inuu difaaca laga yaabaa kuwan hay-adaha ee kolba wax soo qaata kolba waxay raadsadaan qoftay hoos fadhiisto waa runtood yidhaahda wax dhibaato ama leh marka calaa kulli xaal wadaadku hadduu loox tuuro oo diinta uu ka baydho dadka isagaa ugu daran nacuudu billaah ilaah baan ka magan gallay waa taan lagu tilmaamayo xayawaanaadka kuwii ugu liitay akhasul xayawaanaat ayga waad ogtihiin halkuu bulshada ka taagan yahay yacnii waa ay waa xayawaanaadka kagu liita dee waana nijaas waxa weeyaan calyadiisa iyo lucaabkiisa marka waxaa lagu masalayaa ay o famasaluhu ka masali lkalb waxaa la yidhi kaa loox tuuray tusaalihiisu waa ay oo kale oo haddaad eriyatood dhibaato kula dhaqaaqdo carabkuunbuu laalaadinaya haddaad iskaba dayso onaad waxba yeelinna carabkuunbuu laalaadin kanna haddaad waanisood wax u sheegto iyo haddaanad waxba u sheegin waa isugu mid oo uma kala duwanaa aayaddii kale waxaa lagu tilmaamay dameer dameeraha waxaa lagu tilmaamay abladulxayawaanaat xagga garashada xayawaanaadka ugu liita iyo fahamka iyo garashada ilaahay waxau yihi mathalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaati اllah wallahu laa yahdi اlqowma الظaalimiin kuwii towraad loo xambaariyey ee la amray inay ku toosnaadaan dabeed aan xambaarin oo macnaha aan ku dhaqmin mathal iyo tusaalahoodu waxa weeye ka mathali lximaari yaxmilu asfaara waa sidii dameer kutub xambaarsan oo kutub sida dameer haddaad kutub ku rarto iyo haddaad looxaan iyo dhagaxaan saarto isaga culays waa u culaysuun midna waxba ka faa'iidi maayo kaa waxaa la mid ah nin wuxuu bartay ku dhaqmi waayey oo ka dhaqaaqay waa dameer kutub sida bi'sa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah alla lehe waxaa xumaaday kuwa aayaadka alla beeniyey mahalka iyo tusaalaha lagu tilmaamay wallahu laa yahdi alqowma alظaalimiin aayaddaas imaamu shinqiida adwaaulbayaanka markuu fasiray waxaa odhanaya wahada ashaddu maa yenbagii alxadaru minha wa khaasatan liطulaabi اlcilmi wa xamalati wuxuu odhanayaa aayadda mathalu ladiina xumiluu tawraata waa aayaadka ugu adag ay habboon tahay in laga digtoonaado oo laga cabsoodo in badan gaar ahaan ardayda cilmiga baranaysa iyo kuwa xambaaray jacalana allahu waiyaakum min alcaamiliina bicilmihi marka camalfalka cilmigu qofka wuxuu gaadhsiinayaa acla alciliyiin hadduu ku dhaqmo ku toosnaado oo waata markhaatigiisa malaa'igta lala xidhiidhiyey shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huu waalmalaa'ikatu wa ululcilm ninkii caalimka ahaa ee rabbaaniga ahaa markuu cilmigiisa ku camal falay hadduu acla alciliyiin gaadhay maca almalaa'ika hadduu cilmigii ka baydhana wuxuu tegayaa asfala saafiliin oo ay iyo dameer buu la mid noqonayaa bal intay labadaasi isku jiraan maca almalaa'ika iyo inuu usoo noqdo ay iyo dameer waa wax qofka inuun dee caqli iyo garaad lihi uu aada iyo aada uga warwarayo oo uu in badan ku dadaalayo wixii diin uu bartuu ka yaqaanay inuu ku camal falo midda kale dadka in la raalligeliyo adduunyo diinta in la dhaafsado in waxa weeyaan qofku mataamic iyo dhaldhalaal adduunyo uu ku dagmo waxaasi waxba u tari maayaan waa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmiga iyo diinta uu kaga boqo siday tahayna u sheego allah waxau yihi watluku akhri nebi maxamedow calayhim korkooda naba aladii kii warkiisa aataynaahu aanu siinay aayaatinaa aayaadka iyaga oo fansalakha dabeed ka xuubsiibtay minhaa aayaadka ka xuubsiibtay aayaadkii oo fa atbacahu dabeed u raacay fa atbacahu dabeed waxa raacay kaa ka xuubsiibtay aayaadkii ashaydaanu shaydaankiibaa raacay atbaca maanta waa bimacnaa tabica shaydaankiibaa isaga dabagaloo raacay oo fa kaana dabeed wuxuu ahaaday min alghaawiina kuwa habaabay ee lumay ayuu ka mid noqday walow shi'naa haddaanu dooni lahayn baa allau yidhi maanaan doonine inaanu ku kor yeelnay ay rafcahu biha la rafacnaahu waanu ku kor yeeli lahayn bihaa aayaadka oo macnaha waxaanu waafajin lahayn dee inuu ku dhaqmo dabeed waa lagu kor yeeli lahaa walaakinahu ha yeeshee akhlada wuxuu u yeeshay ilal ardi dhulka ciidduu ku soo dhaco faraha u geliyey waxaa la yidhaha alardu kinaayatu can iddunya liannaha maxalu lmacaadini walmacaashi walnabaataati wagayri dalik arladu waxaa lagaga kinaayoonayaa ama lagu sarbeebayaa adduunyo dhalaalkeedii oo dhan waayo wixii la dheefsado ee lagu intifaaco ee nabaataad iyo macaadin iyo nololba dee asal waxa waa dhulka wax ka soo baxa marka roobka iyo raxmaadkuna uu samada ka soo do-o marka dhulkuu u leexday waxaa looga jeedaa adduunyuu aakhiro ka doortay muraadku waa sidaa walaakinahu ha yeeshee akhlada wuxuu u yeeshay ilal ardi dhulka oo adduunyuu u leexday iyo dhaldhalaalkeeda iyo dhandhamadeeda oo watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiis iyo naftiisu siday jeclayd buu raacay bal hadda qaacido qabso oo labada sababood ee ugu weyn in lagu loox tuuro waa laba al ikhlaadu ila alardi wa itibaacu alhawa acaadana allahu minhuma wax lagu looxtuuro diinta lagaga baydho waxyaabaha ugu mudan waxaa ka mid ah alikhlaadu ila alardi oo ruuxu inuu adduunyo aakhiro ka doorto dee maanta waa idinka arkay daadka adduunyada ina sitaa in badan ayaa daadkeedii qaatay oo diintii ka baydhay waxaa kaloo ka mid a looxtuurka waxa sababa watabaca hawaah mutaabacatu lhawa ruux oo aan hanuunka iyo hidaayada ku dadaaline hawadiis iyo naftiisu waxay rabto uun raaca oo doona hadba waxa uu jecel yahay iyo hawadiisa inuu diinta waafajiyo laga yaabo inuu nusuusta inuu luqunta iyo qoorta intuu soo qabtuu soo qalloociyo uu doono inuu ku miisaamuu ku qiyaaso uu halbeeg uga dhigo isagoo waxa uu doonayo muraadkiisa marka hawada iyo adduunye jacayl waa waxa ugu daran ee diinta lagu seego waajibna ay tahay in laga digtoonaado oo laga durko ilaahayna haynagu sugo diinta waayo sugnaashuhu waa casiis waa shay qaali ah nin ilaahay jecel yahunbuu ku sugaa diintiisa qaaliga ah allah waxa uu yihi famahaluhu kaa tusaalihiisu waxa weeye ka mahali lkalbi ay mahalkii iyo sifadii oo kale weeye kaa tusaalihiisu waa ayga tusaalihiisa oo kale in taxmil calayhi ayga haddaad weerarto ama aada erido yalhas carabka ayuu laalaadinaya aw tatruku ama haddii aad kaba tagto oonad waxba yeelin yalhas carabka unbuu laalaadinaya ilaahay waxau yihi dalika ay dalika almathal tusaalahaa lasoo tilmaamay mahalulqowmi qolada tusaalahoodii weeyi aladiina qoladaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga ee faqsus u sheeg nebi moxamedow dadka alqasasa sheekooyinka iyo qasaska muhiimka ah dadka u sheeg lacallahum yatafakkaruuna likay yatafakkaruu si ay uga fakaraan oo ugu fiirsadaan dabeed ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan saa'a waxaa xumaaday baa alla uu yidhi mathala min jihati mathal xagga tusaale ahaan waxaa ugu xumaaday alqowmu ay mathalulqowmi qoladaa tusaalahooda ayaa xumaaday aladiina qoladaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ilaahay waxau yihi tusaale wax lagu tilmaamo waxa ugu liita kuwa aayaadkayaga beeniyey tusaalahooda saa'a waxaa xumaaday mathala min jihati mathal xagga tusaale ahaan waxaa u xumaaday alqowmu ay mathalulqowmi qoladaa mahalkooda wax lagu shay lagu tusaaleeyo ugu xumaaday aladiina qoladaasoo kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga oo wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulminaya man axadka yahdi llaahu ilaahay uu hanuuniyo fa huwa isagaa almuhtadi ka hanuunay ah waman axadka yudlil allow halleeyana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaare i fii aakhiraba wallahu aclam